waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali runtii horta arrinta waa arrin aada iyo aad naxdin noogu abuurtay haddaan nahay soomaalida ku nool north america khaasatan gobolkan ohio ohio state waa jaamacadaha ugu waaweyn maraykan ka mid tahay runtiina arday badan oo soomaaliya dhigata runtii aada u fara badan kuwii yaroo badanna way aadi doonaan runtii waxay nagu noqotay in saakay la yidhaahdo cunugeeroo soomaali ah ayaa dhib ka geystay arrin waxay ku noqotay soomaalidii deganeed halkan muslimiintii arrin naxdin leh ood waa la socotaa electiona waddanka dhacay oo leh mataqaanaa dhibaatooyin badan ku saabsan muslimka laga sheegay marka arrintaas ilaa iyo hadda arrin naxdinna bay nagu tahay cunug dhalinyaro ah oo soomaali ayuu ahaa oo runtii labaatan jir ah ilaa haddana baarista ayaa waxay ku jirtaa inay baaraan runtii wixii ka dambeeyey mowqifkan yarka ku kacay ilaa hadda lama hubo waxyaalihii sababay taasna runtii waxaan u dhaafaynaa qolooyinka dambaarista ah laakiin sidan aan ognahay faamil faamil fiican oo runtii aada u fiican ay ahaayeen oo dad waxbarta ah runtii maqar idilaahay runtii waxaan aada uga naxno ayay nagu noqotay taasna arrinta baarista ayaa hadda kula jirta oo macnaha baarisa waxa ku kalifay iyo wixii ka dambeeyay waxaan waa gartay marka wiilka arintan ku kacay maxaa laga yaqaanaa waa tilmaantay qoys dalka way ku cusub yihiin miya maxaa laga yaqaanaa isaga iyo qoyskiisa
runtii saa ula socotaan qofka waddanka markuu yimaado waxaa la siiyaa warqada deganaanshaha kabacdina shan sano kabacdina waxuu qaataa citizenka sidaan ognahay waxay haystay warqada deganaanshaha greenkarka waa runtii family aada u fiican oo runtii community way garanayso aada u fiican oo dhib iyo waxaan lagu ogeyn annaga iyo communitygii intii taqaanaba waxay ku noqotay arrin aada naxdin u ah runtii arrin lama filaan ah nin hoyar oo students oo macnaha waxbarashadiisu na fiicneed in arrintaas oo la kaco ama waxa ay ka sheegeen nimadii u watay oo dadku dhuftay kabacdina ay toogteen sida ay sheegayaan news bareskii ay macnaha ay ay siiyeen maanta runtii waa aad arrin aada loogu runtii aada loogu naxnay ilaa haddana communityga meel kasta ay joogaan combos aada ayay u naxsan yihiin ma garan doono waxa dhici doona beri kolley wixii ka dambeeya unbaa lasii baaritaanku un sii socdaa laakiin waa arrin runtii aad iyo aad nagalnaxa u baahan oo runtii aan ilaahay ka baryayno in ilaahay arrintaas meesha ku ekeeyo marka waana runtii aad iyo aad khatar uga ah dadka muslimiinta khaasatan soomaalida waa la socotaa minnesoto bilo ka hore ayuu ka dhacay arrin noocaas ah haddana ohio waa meelaha soomaalida ay aada ugu degan yihiin gobolkan marka la fiiriyo north america khaasatan minnesota oo numberka koowaad ah marka la fiiriyo dadka degan marka waa arrin runtii aada naxdin noogu leh oo runta weligeedna halkan ka dhicin waa gartay dabcan madaxda soomaalida degan magaalada ohio ad ka mid tahay adugu dareenka kaaga iyo kanjaaliyadda waa sheegtay muslimiinta guud ee dalka maraykanka degan maxay ka dhaheen arrintan
wallaahi maanta waxaan sameynay wadajir loo dhan yahay care oo ah udooda dadka islaamka ah ayay macnaha u dirtay attorney generalka condamgaraynaysa arrinta maanta dhacday oo runtii ah annagana aan ku darnay oo aan runtii dhahnay cambaareynaynay oon dhahaynay mataqaanaa cid dul qaadan karta ma leh arrimaha noocan oo violencega ah dadka islaamka ahna waa ay kasoo horjeedaan arrimahan xagjirka ah oo mataqaanaa dhibaatooyinka noocaasa soomaali haddaan nahana waan dhiibnay oo waan sheegnay maanta berina insha allahu tacaala dowladda hoose iyo gobolkaba idaacadahana waan ka sheegi doonaa insha allah laakiin waan sheegnay waxaan inaan anaga soomaali haddaan nahay oo aan runtii ay nagu tahay dhib in abaarin weyn aan ka muujinay ficilada olakaca laakiin arrinta ah damibaarista ayaan u dhaafnay in macnaha ay baaraan wixii baaritaana waa gartay dabcan waxay ku soo aadaysaa arrintan iyadoo dhowaan madaxweyne loo doortay donald trump oo isagu muslimiinta runtii hadalla wanaagsan aan ka sheegin marka ma jirtaa cabsi guud oo tii horeo laga qabay doorashada donald trump in markaasi cabsi dheeraada ay ku keento jaaliyada halkaa degan runtii aadi arinta arrin aada cabsi leh way ku abuureysaa community wata ula socotaan madaxweynihii la doortay waxyaalihii uu ka dhawaajinayey waad maqlayseen in soomaalidu aad uga hadlayey khaasatan soomaalida north america degan iyo khaasatan dadka qaxootiga ah ee la keenayo waddankan maraykanka ah oo dad muslimiin ay u badan yihin dadka hadda la keeno arrintaasna arrin aada iyo aada taxdiin leh ayay ayay ayay runtii ay nagu tahay ma garan doono january unbaa la dhaarin doona wixii ka dambeeyo waxa ay la imaan doon lakin waa iska caddahay hadalkii iyo hadalladay ku hadlaayeen in macnaha arrintaas ay noqon doonto arrin macnaha dadka islaamka ah ama mataqaanaa ay runtii ugu ololsan yihiin waxa dhici doona khaasatan xataa soomaalidu oo aad ba ugu badnaatee gobolada ay ku badan yihiin arrin runtii aad baan ayaan ugu fikirsanahay waxa dhici doona waxa imaan doono laakiin saan ula socoto waddanka maraykan sharciya buu leeyahay nidaam xaquuqul insaan badan baa ka jira micnaha kala dambeyn marka dadkuna way og yihiin dadku inay isku mid ahayn dad xuna dad fiican wada leeyihiin dadkuna way taageerayeen maanto arrinta in dadkan communityga soomaalida ah sida facebooka aan ka helayna maanta dad aada u fara badan soo jawaabaya dhahaya mataqaana aad baan u xunnahay in dhibkan uu dhaco oo soona khaasatan ka fikirsannahay in community ku yimaado marka taas waxay ku tunaysaa dadka maraykan inay meel kaga soo wada jeedaan jiritaanka guud iyo danta guud ee maraykanka ah oo runtii ah dadka in la wada noolaado oo macnaha wax dhibaatada ku wadan meel laga soo wada jeesto
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali